tiradaha biyaha saxaaba koodu iyo culamada axdaafta dad kamida dad kamida saabiya kuluu wuxuu yidhaahdeen lagu baarama la dhihi karaa idaaraha ugu imanayaan waa macnaha khilaafka ah marka hursiibaa kali ilaamu waa tiraamaalo iyo dhammaan bukaalaha ay ujeedada noqdaan
dalkan waxa uu leeyahay qaar ka mid ah culamada axjaabta waxay yidhaahdeen gabadha muslimadda ah baarlamaanka ay geli kartaa hay-adaha qaarkoodna madaxday ka noqon kartaa haddaba inay gabadha muslimadda baarlamaanka gasho ama ay wasiir noqoto maxay diinta ka qabtaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم inay naagi baarlaman gasho ama ay gasho maxaa tidahda wasiir noqoto ama imaamadii cudmadahayd ay qaadato kulligeedba waxa dhanba asalkiisa waxa weeye wax diinta ilaahay ku jira mahor diinta ilaahay wax ku jira ma aha xadiis oo caam ah oo aayana ka soo arooray nabiga caleyh salaatu wasalaam markii nimankii faris ay maaragtay ninkii boqorka u ahaa u dhintay gabar u dhiibeen xukunkii inuu nabigu yidhi alayh salatu lan yuflixa qowmu walow amrhu imraa qoon ma liibaan hayaan u maaragtay maaragtay wilaayadoodii u dhiibay gabar u dhiibay ama qof dumara u dhiibay sideedana waxa weeye wilaayada wilaayaadka waxa weeye xagka dumarka loo abuuray waxa weeye inay maaragtay ay rabatulbeyd noqoto oo dumar noqoto oo ilaahay u amray waqarna fi buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa maaragtay gurbina ku sugnaada oo asalka inaan si daruura maahane asal ay u tahay inay gurbiga muxtasib ku ahaato ay ku jirto waxyaala daruuriyo ay u bixi kartaa waa inay noqoto murtajiba oo ay magaciisigaas inay markay wilaayo qabato intoo dhan bay anfilaysa inay wilaayo qabato sababta markay wilaayo qabato baarlamanka qabato horta furud masalaydo iqraar rubuud ma jirto naftaas ma ka baxdo mase ma kala baxo waa ka baxdo marka inuu baxdo ikhtilaafkii sharciga uu nahyinay ku jirtaa mase ma jirto waa soo jirta markay gato maaragtay insiga wilaayada aayadii kale oo ilaahay yidhi arrijaalu qawaamuuna cala annisaa ilaahay rijaasha ayaa qawaama ah dumarka qawaama lagu leeyahay rajga ama wilaayada khaaska ha noqoto ama wilaayada caamka ha noqoto daa'iman bayrisada gabadhu waa inay noqoto taxta wilaaya inay ku jirto aayada wilaayadeeda in lagu jiro ma qur-aanka masuulkiisa ku tusinaysaa wilaayadeeda in lagu jiro ayada ma ilaali noqoto ee waxa weeye inay noqoto maaragtay taxta wilaayada inay noqoto wilaayo sawaa wilaayadii ehelkeeda iyo weli amrinkeeda oo khaaska ha aato ama wilaayadii caamkaasi ha noqoto waa inay wilaayo ku jirto ee inay ayadu waali noqoto oo taxta wilaayadkaa lagu jiro diinta ilahay noqoto taariikhda islaamkana kuma sugnaanin taariikhda islaamkana wax ku soo arooray ma aha intaa waxa weliya sideedaba baarlamankan horta hore loo rajaxayo naagahaba sideesaba waxa weeye ay barlamaanin haada baarlaman cilmaanigeeda maaragtay baarlamankaaniga shareecada islaamka waxay qabtaa waxa la yidhahdo shuura oo dad la yidhahdo ahlucilmi walcaqdi oo rag ah oo dadka ahlucilmigaa ah weliba ahlucilmigaa ah ay ka yihiin maaragtay acdaadooda ay yihiin taasay qabtaa ma garanaysa ma ku jiri jirin dadka suurada nabiga caleyh salaatu wasalaam maaragtay dumar ma naqaano ama taariikhda lagala jeedi karo oo maaragtay shuuradaas dadkii ahlucilmigaa walcaqdigaha ama uu wilaayada markii nabiga al cumar markii oo waxaynay waa kii ahlu suura buu dhex dhigay ahlu xilmi walcaqdi buu dhex dhigay markii cumar markii la dhaawacay wilaayadii wuxuu yidhi soo doorta khilaafada muslimka ma lagu soo darin naago ma lagu soo darin laguma soo darin ahlu xilmi walcaqdi dad markaa joogay dadkii ugu hollanaa ayuu dhex dhigay waxayna ahaayeen kulligan rag bay ahaayeen wax dumar isuga jirin wax dumar isuga jirin marka waxa weeye sidaa darteed waxa weeye suurada ee baalki baarlamankan laftiisa oo laleeyaha maagu waa geli karaan haddii uu yahay baarlamankii cilmaaniga ah oo diin ilaahay aan loo fiirinayy hadda diin ilaahayba shaqo kuma leh ya diin ilaahayba shaqo kuma leh marka rag iyo qof rusmiga iyo qof oo maaragtay dhigaisiga midnaba maaragtay sunay u baahan tahay xataa raggay u baahan tahay inay cudwi ka noqdaan inay sharciyan markii la fiirso inay maaragtay cudwi ka noqdaan inay saxiix tahay iyo in kale baarlamankan oo cilmaaniga oo aan diinta lahayn ama maaragtay dhigaisiga haddii uu yahay mid sharciga la fiirinaayo sharci ah وحوي وح ما يشغلكم له تعرف الإسلام في كل ميلان أما نسيت كتاب الله يسمى له الميلان قد نفس كان شيء هذا الكعب وحلا جرى ما جد لا غير مكعب فيه وإلا وقول نعرف الجديد لا شيء أهوي أو أغراض كلا لجل هذا لجل هذا مراد كلا قصة كلا جاي أما بلد سياسة كلا جاي أما حوارات كلا جاي هذه كلا الدنيا على أي شيء أدلة إلى هذا كانوا أدلة إلى كتاب في سنة كلا لجل عليه الصلاة والسلام هذا كانوا وبالله التوفيق
فإن رجلين عشر من الإنسان بالله يعطيه أولاده وإخوانه وعاد الكتاب في بيت الكتاب على روح الإسلامية يدعو إليه ما حتى إلى الحرية وجمعها
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد riyaadu waxaa ka hadlay oo xukumay sheekh cabdilcasiis ibn cabdullah bigaar wuxuu yidhi yataxaraa muqatar sharti jiradkeeda ee ku dadaalaa waxaa shiika laga wariyey inuu yidhi inahu mumisiina fi lard marka horta fatwada noocaas oo kale ah yaa ka taabay وشيخ الإسلام في عدين المعرفين ما بنانا إن الأولى تعاونوا على الكثير فهو عدين ابن شيء وأنه يتحرى إلى الأكثر مرت مرت مرت معرفة بس في أهل العلم الأعاقة السياسة حسنا دوري تاسو معرفة كثيرة واحد تتجري ها ما أنا ولا يقعنا في الموقع أنا ولا يقعنا من ذلك ساعة جهن يقعنا لسان القرية الحرية تبقى لأنه هو يقول لك معرفة ونأتي بأشياء الله وتسليم لا يحتاج عن الإسلام حتى يريد ممكن حتى يريد من بريها لفت تسليم من يحضر في قطع السري ومستحرك يريد في عزيز دولة يوجد سيئة الواجهان يجي أن أظن هذا الدجالة متى تفتن كان عندهم كذب مرة بسيئة غير جلال ملك جيو وحما حتى يدر من تغاسين المعارف وضعيات إيطار كان أما المغير حتى ولا معرف حكام سعيد رابر حاكم سعيد رابر كرداء العمارة الكويت من كرداء السلام من كرداء السلام في سياق عن سنة القديم حلوات الرجل المنزحون فلوسي هلوه لغير مريح لكن في تنبرا مجلسة لبحده وفي من ذلك لبس آدم المقنع فهذا يتطور لهم في الجواب عمل الشيخ تاسك الجواب لكن بكرة الشيخ عاد جيلان كنا واحد جناحين متى تبديلات كان يمره معان القلاء يمره تبنيه أي مذهب تبديل فيه وحانا عب إنه وحاس معرفة كل رأسية هاي بدي غيره هو سيء التبديل هو عن جرمي من معرفة يوري وحان أتباعي أن فرمي إنه بيرجين الدنيا هنا على فترة أي جرجريان وتبديل الكتنويان ثم أنا دولة مستوى كبه هذا ينفاوى يرتوه يا جرمي كان marka buldayka meel ka soo marayo magaalada isku dhex yeelaya qaada iyo ka hadlaya ilaahu marka taas u adeegsanayo taasna maaragtay saqaasana calaa kulli xaal bilaadin waxaa ka fidmaatu uu leeyahay annagu shay qudbi iyo maxamed qudbi yaan raacsanay aaraadooda oon geliisana ayadana gowaahirin isagu wuxuu yidhi oo maaragtay u ictiraafay in madrasaas shay qudbi uu kamid yahay uu kamid yahay يقول لا يتوقفه هو الذي وضع دستور الجهاديين له أصل كلا سؤال ما تدين دستور الجهاديين كتاب الفيلمين كتاب الفيلمين لا تقع نوعا كالحالة يعني أمرك معاني بطريق كتاب كلا هذا تفسير براية الجهاد يوم أرسوع مقام الخلافية مع أسوأ في التدريمات كتب معه يقول لا يا هاي يعني كيف أنا أقول هو مصدر إحياء أصولي كلام حتى يجب أن يسوي أصولي من التعطيع ممكن الدين مثلا كتاب في العدالة الاجتماعية في الإسلام وفي بدء إليه عنه ومن إدمان ابن عطاء غير سيدات وما رأيت الخلافين في كتب الإمام عليه من الهاي فجوة بين الخلافتين في حليل في عمر البحيثين اللي هو ما رأيت الآن غير من أهل الليل فاتقلوا خلافة العثمان يقول تقلوا معاوية محمد الأمارة عمرو بن عاصم معاوية تقلوا إن يشترون الزنا ضمن تدخل الإسلام بالله وعرفت المنافق منه يكون أخوان إليه في أخلاقهم أول ما عاش ترى الثالث وعليهم كل إمام الدين walaalayaal sababta masaajidda alle looguma tala jiri boog in dadka lagu wacdiyo sax loo sheego buuq iyo tashwiish iyo war noocaas kale masaajiddaha looma dhisin waxaa loo baahan qofka hadduu muslim yahay inuu masaajidda alle ixtiraamo في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدور والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار إن يسعى السميع الوجاهية وإن مسلك لقود يوم إن لا جد على لقود يوم لا جد يوم لا بالسيء فالله تلقى له هيئة ذلك هل استقبت ضد الجمهور لذلك تدخل الحي وأمار الجريد هدينا في الجراح فقلت صلى الله عليه وسلم يستوي بسوى يوم على الجوع وإحنا هذا الجراح ويخيل إياكم وهيجات الأسواق يعني لتلقي يا ولي ولا سيئة اللي يفعل إذا كنت تدخل خيرين على يصدق عن جمع ولا ليالي مساجد الله مؤجلا ما أبدلنا ربيه بوقع يصوبه masaajida looma ogola marka haddii aan maaragtay su-aas uusoo noqdo inaydiyo maarata dariiqada bilaabi dariiqa taasmiya walaayaal bilaabina waxaan ka aragnay waa uu maarata dadkaas tagsiirka inuu qay jiray tagsiirka iyo tagsiirka ilaah noocaas oo kale inuu ku dayanaayo oo uu khidmo ka dhiganaayo masalan dad rimada masalan waa gaalo eef noocaas oo kaleana ee dadkay ku jirto inuu la dagaalamayo waxaana lagu hayaa inuu muslimku waayo marka uu leeyahay alla bniro kardeen islam kardeen islam islaamka la dagaalama ko wax dagaalama muslimiin maaha waxaad maaragta islaamnima dhan muslimiin maaha marka duruqi sharta yuu ku dadaalaa sida shucurigaas ay sheegay haddii markuu mucaahad uu yahay mucaahadkana ahlucilmigu waxay ku fasiray inuu soo gelaayo kalmustacmil daalaftiisa kuwa muxasir kitaabkiisa bilcilbaari jidka labay toonaha sabcada laba boqol iyo konton siyaasi leeyahay مرقة المعاهدة حديث رسول صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمرو بن العاص غيري مرقة المعاهدة لم يرى رائحة الجنة من رب لم يقص الجلاء عرفت الجنة مؤلمة إن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما ريح من ريح عرفت ريحها لا يرى ما رسول الله يصح ريحها ستة سنة لكن تسير يرى الحديث الثالث بخاري يروي يقتل معاهدا وعلى قول قف أهبل للمسلمين أما الجيشها لغا قاوايا أما ما رسوله إما عتد حيثة المسلمين أو أمان للمسلمين يعني عقد أمان بجيشها قف مسلمة حتى دولة الشكل معه مركز بس دولة المارة يعني عقد أمان أي شيء ودولة مثلا مشروعها إلا ولاية السياسة الشرعية كتاب سنة القرآن أخوين السياسة الشرعية شيخ ما يدلوها كتبها قسمها عاشة ثلاثية لما لها مارك اللي وفاة ثلاثة يجريك وهي ما عاشة كلا الوقت وحياة كلا الوقت هو ما حيثين مارك أي بس يجريك تسجيل ما قط نفس الجيل إيه تسجيل وقط مكرة وقت بين مارك أي نفس يسجلوه مرة خاطر المصادر تكون جارية مع السرعي بالتعام تشيني كل التعامل تتاع مرة خاطر حتى استجيرنا يسميه وتعقد من آية المسلمين الطبر يقول له يا هاي إن الله تعالى لم يرخص لأحد في قتل نفسه بحال تفسير كيف الكتب جدا لو أنت بس له يا هاي سبحان الله ما تشبك وتشبك هلا قصدا مرنا ورب ظنين أمام ورق سيرين إيه نفسه تجيره فحاول يقول وانت تقصد نفسه تجيره إما على استعامل كثير جريء saas aaminsan ayay waxaa sugnaatay caamir ibn aqwa mar maaragtay ciidankii uu saftay laba dhinacba waa jeefkiisaa jaabnay ninna runtii marka damca inuu goobta ku dhigto asan jeefkiisa usoo noqotay oo diibka uga dhacday saasuu marka caamir u dhintay maalin markii lasoo noqday gadaalka laga soo noqlay laga soo noqday waa walaalkiis oo salama la dhihi jiray waa wuxuu yiri rasuulka allah sala allahu calayh waalihi wasalama yaa adaybu yiri markaas wuxuu yidhi maalak war maxaa kugu dhacay horaa ka murugaysan buu arkay markaasuu wuxuu ku yidhi kitaabka abi ummi aabbahi iyo hooyadii habaduu dirteen zacamu anna caamiran xabita camalu walaalkay caamir in camalkiisu duray way sheegteen buu leeyay dadka qaar markaas arjulku wuxuu yidhi kadaba man qaalahu qofki kaa yidhi been buu sheegay buu yidhi ina lahu la ajran buu yidhi markaasuu laba inti karood intuu jeediyey rasuulka wuxuu yidhi inuu mujaahid mujaahid rasuulka waxaa laga faa'iidaysanaya in saxaabadu ay u arkeen maaragtay qofki naftiisa uu jiro in camalki uu ku jiraayo laakiin rasuulka sal intaa uu saxay waxaa laakiin uu qirayaa in qofka maaragtay jirkaas axlood laga aqbalaayo ijahaadkaas uu maaragtay qofki inuu gaado uu ku dhinto inay lama horaan ay tahay marka aanu maadaama qalad asagu maaragtay inti jiro asagu fadhigiisa ay ku jirin rasuulka salaad waa kasoo istismaaday oo inuu rabo maaragtay sheegay inuu jaahid inuu jaahid u yahay sababto waa nin cadow u dhawaaday inuu jiro rabay yaddii maaragtay ula dahay saafkiisi unbaa kusoo noqotay saxaabada marka cirkii waa baxsayin ma aana isku khilaafsanayn in maaragtay qofkii naftiisa jira oo amalkiisa u jiray kaas un baa laga istismaaday marka marka qowlkaasi waa qowl saxa nin kale oo lala yaabo sida uu jihaadayo gaalada uula dagaalamaayo rasuulkuna sala alla alay slam intaan dagaalku maaragtay waxaas laasi u yiri ninkaas waa maaragtay ahlunaar uu yiri markii arkeen inuu maaragtay aada u dagaalamaayo shakiga mid qaasida si ahlunaar noqonaya marka wuxuu leeyahay waxaa gaaray dhaawac baa ninkaas soo gaaray markii dhaawacuu soo gaaray yuu maaragtay leedkiisa intu soo qaatay yuu maaragtay isu jiray intaxara bay ka tacdiireen naftiisi uu marka dilay markii saasoo idhahdeen rasuulka sal alay wasallam loo soo sheegay wuxuu yidhi ajul dadka ma isku adilmo ilaahna laa yadkhulu jannata ilaa mumin jannada laban mumin inuusa gelayna in allaha la yuayidu diina birajuli faajir qofka ajir ah oo asagu maaragta aan ajri waxba helaynin in diinka alla ku ajira dhici karta ninkaas markaas si fiican buu maaragta u dagaalamaayo wamaca daalika wa ahli naar sababtu waa maxay waa sabri waaye waa sabri waaye markaas isjiray saasu ahli naar ku noqday qofkii marka naftiisa u taamuro u tato inuu jiro iyo maaragtay qofkii aaday uu jiray waa wax sharqi ugu dhexeeyo saasay saxaabada u garan jireen waxaa dhici karta marka qaarka soo dariisadaan wuxuu islamay baraa ibnu maalik oo xaqiiqadii maarag xaqiiqatulmawdna u magacaabay oo muslimiinta u suray wuxuu yidhi maaragtay dhex suura bumir marka ku dhex suuraan kii la dagaalamay gaaladii uu la dagaalamay albaabkii uu suray aakhirka saasuu marka ku dhintay taa marka waxay ahayd dagaal dagaal caadi oo maaragtay gaalada ula dagaalamaya ahay ee dini isjiro maahan marka qasadki maaragtay kufurada maanta lagu tuuraayo kalaca maxay ahayd in maaragtay cadowgu qaysin uu maaragtay ku sameeyo oo marag qaar waxay dhici karta qof qof uu badbaado ajirna uu ka kasbanayo marka dhimasho asaga raayadiisa ma aanay ahayn marka qofkasma qofka naftiisa uu tasbiiriyo ma aha akhlaaq muslimiinta ka mid ah waa wax gaalada iyo lagu yaqaano gaalada ayaa hadii masalan lagu leeyahay qofka hadduu dhinto waa nurjigaada lagu leeyahay maxariif alle waxaas ma filayaan aakhiradana ma rumaysna maaragtay wax noocaasoo kale marka inuu sameeyaan muslimkuna maaragtay waxaasoo kale inuu sameeyo ma u banaana kii culaamka ahaa ee maaragtay uu saaray in ninkii boqorka ahaa uu naftiisa jiro asagoo haddii naftiisa gacantiisa iskuma jirin teeda kale dintaa la dilay wuxuu ka dhigay marag buu wuxuu ga dhigay dacwadan tawxiidkee dadka ugu yeeray inay xaq tahay oo allah marka magaciisa la sheego uun maaragtay ay wax filaayaan inti kale waa la dili kari waayin si kale loo dilo waa la waayo dadkaa loogu yeeri yiri marka markii loogu yeeray waxaa hadda meesha ka soo baxday marka magacaalo la xujo kaliya inuu dhimanayo ninkaan marka markaasi marka iimaani ka xasilan oo dadka loogu yeeray ay rumeeyaan marka mushtarka markaa jira waa maxay laa dacwa ila tawxiid nin maarata arrinta uu samaynaayey ee xaakimuu la dagaalamayey ama uu sami ka rabay iyo noocaasoo kalaa ma aanay ahayn ilaaku waxaan garanaya hadda afghanistan buu maarata ku nool waa la yidhaahdaa ama meelahaas buu ku noolyaa ka adeeran ee bilaadaas waxaa ka buuxaa shirki iyo qubuuro maarata la dhiso oo la caabudaya ka buuxaa wax uu ka qabtana ma aanan noqon injitankii bilaada islaamka la geeyo oo mid mustan intuu ka dagaalamo ama maaragtay gaalo la duqaduqay aan tabar loo haynin wax noocaasoo kale uu muslimiinta usoo diyaariyey wax wanaaga muslim usoo diyaariyey annagu garan mayno hadda ahlucilmiguna waa kuwii xukumada oo maaragtay ku tilmaamay inuu isku silaar buu yahay ee taxaraa turqa shar wax aan u yahayna loo keeni maayo diinkan iyo aakhiradeeda inaan ku seegno min tariiqiisa wax wanaagoo laga laga xasilinaayaa ma jirto ilaa soo
saciidkan waxa uu leeyahay qofkii kusoo gaara iyadoo la rukuugsan yahay ragcada sim xisaabsanayaa
bismi illahi raxmaan raxiim sida raajixa ah waa maxay in qofki haddii rukuucda uu soo gaaro uu ragcadii soo gaaray culamada qaarkood waxay soo degeysaa alla qowlkiisa uu yiri waaqimu salaata waati zakaata warfacu maca araakiciin marka wasjudu maca saajidiina lama dhihin يصح مع الراكن مثل اللي يريد شخص من يسميه يقول على وسع معايا قص من الرعاية في جارة يوم بكوع مثل في جارة ومرت تكلم عن مسلمين كل العلم يسوع مع الراسين إن الركوع هو شيء أساس هو يعني وقد تدير كل له بعضه فقال شيء بعض شيء لو كان هذا مارت له هاي هذه كره مارت أساس وقت ذا مارت شيء هذا اللي مارت تبقى هذا كذا يا أوشة هنا ولا البان أوشة ومارت تكون على إن الركوع ذا كل الشوع على لقد كل قد عادوا هذا ولا فبالله توفيق. أنا أعرف الشر وعرفت أن لا أمرنا بطل عنه فلقائهما كذلك الجزاء على الخاطر قال تعالى يريدون وما يسعى من الشريان ذكر من عنها وعنه سواء سائلكن wuxuu leeyahay magaalada muqdisho waxaa baryahan ku batay dadka la afduubo oo qaarkood lacag lagu soo daayo kuwo kalena inta la afduubo ayaa gaalo loo dhiibaa haddaba arrintaas waxay diinta islaamka ku qabtaa بسم الله الرحمن الرحيم قف مسلم اه رد الفريق لقى قاعده عذر الآن مبنى وظلم لدلمي دلمي أنا رسولك صلى الله عليه وسلم يقول شيئا أنه ظلمات اليوم القيامة إن الديانية وهل يهدون يا أديسته وهل من يهدون في بعده وهل من يحيرون في بعده وهل من إن حرية دي تتقيل أكثر ميته وظلم فاحشة وهكذا درن إلا يرهد مثلا ولا يمكن أن يقطع oo la yidhaahdo intaasoo kunoo doolar halaysiiyo si aan qofkaan u soo daayo hadda waxay doon noqonaysaa maaragtay man baa xuran baa kala zamana yay soo gelaysaa waa maaragtay dadka uu alla maaragtay u caroodo oo uu neceb yahay uu qofkaasi uu soo gelaya qof horaho intii la eriyo lacagtiisa la cunaayo marka waa natiijo runti taasi waa wax aada iyo aada u fool xun oo maaragtay wax muslimiin yaqaanayna ma aha waxaa kasii daranoo kasii fool xun in dad la leeyahay masalan gaala raadsanaysa wax noocaas oo kale ah in la yidhaahdo gaalada waa loo dhiibaya ilayna waa arrin aada iyo aada u faaxis ah ma banaana qofka hadduu dembi galo waxaa la rabaa in dembigaas si waadix ah loogu soo oogo oo dadkii ahalka u ahaa ay maaragta dembigaas ku soo oogaan oo maaragtay cadaalad rasmiya arrinkaas uu maro oo ma ogii maaragtay wax iska afduub oo maaragtay u dhacaysa marar fara badan in hataa qofkii waa la axduuba lalaxdada aan ahayn la dilo muslim la dulmiyo dulmi fara badan la sameeyo ay ka dhalanayso kulli waa baatil waana maaragtay dadkaas waa maarata alla ka cabsanaysa alla ka cabsanan baa maaragtay maaragtay waajib ku ah waayo wax noocaas oo kale ay ka joogaan ay diinkooda ay u baqaan wabillahi tawfiiq إياك نعبد وإياك نستعين إلى مدرة بيت مدرة على رسول الله كل مدرة لنقص شيطان اللعب الغازي
بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله فرق ugu dhaxeeyaa waxay la tahay anigu natiijada ma xabdisni farqiga u dhexeeya laakiin waxa weeye shaktigaas inay sida la filayo horta caqiidada xaqaah diinta xaqaah waxa weeye isticaanada iyo istiqaasada iyo cibaadada ilaah baa iskale subxaana cibaadada ilaah baa iskale marka cibaadadii oo ilaahay qeyrkiis loo ilaahay waa shirk marka farqi loo dhexeeyaayo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waa cibaado xaqa oo xaq u dhacday oo allihii iska xaq ahaay oo cibaadada iska lahaa oo isticaanada iska lahaa maaragtay loola guhaysay oo laga kaalmo dalbay oo la caabudsanayay tanina waxa weye farqi u dhexeeyahay maaragtay waa farqi shirkiga weeye oo maaragtay ilaahay qeyrkiis ama cabdulqaadir ha noqdo ama qeyrkii ha noqdo markii loo eelo waxa weeye ilaahay qeyrkiisa loogu shariik yeelo weye oo cibaadadiisii waxuusan xaq ahayn maaragtay lala wadaajiyo wabilahi
saa'ilkan waxa uu leeyahay ma banaan tahay in masaajidada qubuuro lagu dhiso maxaaba ka mancinaya haddii lagu dhiso waxa weeye nabiga calayhi isalaatu wasalaam si sariixa uga soo aroortay axaadiista saxiixa ah saxiixaynka iyo ceyrkeedu ku soo aroortay oo nabigu calayhi isalaatu wasalaam inuu sheegay lacna allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid riwaaya kale ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim wasaalixiihim masaajid yani ilaahay nabigu wuxuu lacnaday yahuud iyo nasaara allaha naxariista ilahay ka fogeeye yahuud nasaarana naxariista ilaahay allaha ka fogeeyo sababtu waa maxay itakaduu qubuura anbiyaa'ihim wasaalixiin masaajid maxaa yeele dad ambiyadoodii iyo dadkooda soo banaa oo wanaagga ku dhimayeen ayay masaajid ka yeesheen meel lagu dukado masaajida ka dildhisteen oo ka yeesheen wey saasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu u sheegay si sariixa marka waxa weeye xukunkeed waa xaaraan waana kabaa'iru dunuub haddaysan ba ictiqaad faatihi uusan la sii xariirin oo aynan kufri gaarin saasay maaragta ay noqon ilaa masaladaasi maxaa yeelay kabaa'irta dembiga waxyaalaha lagu taxriifiyo waxaa ka mida inay lacnad ku soo aroorto lacna inay ku wix alla wixii mas-uulka ay lacnado dembi kabiiro ka sokeeya ma dembi kabiiro ka sokeeya ma wax alla wixii xag ay shareecadu ka waajibay waa kabiire oo wax alla wixii lacnad ku socota waa kabiire oo wax alla waxa yani waxiisoodihiina ku soo aroora nusuusta sharciga waa kabiire kabaa'iru dunuub wey marka tani waa saasay fadhi tahay waa kabaa'iru dunuub waana xaaraan wax alla waxa qubuura ah laga duldhigtay oo masaajida ama xataa bina ah in la dumiyaa waajiba maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam maaragta bacda cali bin abi taalib wuxuu yidhi laa tadax qabran musrifan ilaa sawaytahu walaa suuratan ilaa damastaha waxyaalihii uu saxaabada u diray uu ka mid ahay oo u yidhi nabigu sala allahu alayh waali wasalam qabri la sara qaaday maa ma jiro ka dhisan yahay waa qisa kale in la sara qaaday ma jiro ilaa waa dhulka la tig maaragta suura aad aragtana damsi oo baabiin marka waxyaalihii nabigu uu ciidanka u diray ayay ka mid ahayd umuurta in la dhiso in masaajida la dhisaano bilaahi in la dhiso sii daran tahay weeye oo waa midkas lacnada ay ku soo aroortay ogolaan
saa-ilkan waxa uu leeyahay xaadada istuunka la yidhaahdo ee sanad walba la qabto waxay diinta ka qabtaa بسم الله الحمد لله هذا الشيء ذا طول الحمد مرت الأمور سوى مغلقني ما رفتي لكن أبدو سبعة باء waxaa la sheegay in maaragtay laysku baabacso oo eber laysaga dhigo oo ulo maaragtay qolado lagu kala baayo oo sanadkii hore xataa qoladii laga raayay intay sanadka dambe si fiican isu hubaydo sanadka dambe si aan looga raynin ay maaragtay iyada hanaagsan oo aargudasho maaragtay rabta in dagaalka sidaas u gulaydo oo dhiigga sidaas ugu baabiyo ayaa la sheegay intaa waxaa sii weliya maaragtay weliba in caqiido faasida ay ka dambeydo oo dhulka haddaan dhiiggaas ugu daadin oo maaragtay aan dhulkaan la samaynin in maaragtay ay wax wax dhacayaan wax inay dhacayaan oo maaragtay dhulka ama khayraadkiisa la weynaayo ama maaragtay aaman weligu miyaa biyasoon jiri karin ama se aan timaarkiis ku haynin ama adigu wax waxbay ku salaysan tahay inkastoo laga yaabo dadka gabalmudin ay iga soo ogyihiin oo aada u jeclaan lahaa dadka iga soo inay maaragtay waxyaalaha xadiidada ka dambayda haddii ay jiraan ay sii qeexaan si oo maaragtay tacliiqaadka ay usii hagaagaan laakiin inta iga soo gaartay si kastay tahaba waxaa weeye horta caado jaahiliya weeye oo baatil ah oo maaragtay xaaraan ah oo haddii caqiidadaasi la socotana maaragtay xaaraannimo aan ku sinaanayo kufri inay gaarto maaragtay ay u muuqato ama kufri tahay maxaa yeelay in macsiyadii ilaahay haddaan la samaynin maaragtay oo aan dhiig dadka lagu daadin oo dhulka lagu daadin aan roordo-aynin amaan khayr la helaynin caqiidadaas caqiide oo khatara weye caqiide kufri keenaya weeye marka waxa weeye hadaykaasi tahay kufriga gaaraysa haddii kalena waxa weeye waa caado caado jaahiliya weeye oo xaaraan ah oo diinta islaamka aan ku bina maxaa yeele sideedaba in la jiraysto xaaraan ma sharciga nafsi weye waa nas waa nas ilaahay subxaana watacala dhiigga u xarimay walaa taqtuluu anfusakum ilaah nafsi laadiyeyn waxaa kaloo ilaahi yidhi subxaana watacaala nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiidkii xadiidkii xadiidkii xadiidkii ribac ku dilay abaa ina dimaha aqriyay oo xuduudda islaamka uu dadka lagu sheegay oo waxyaalaha ilaahay ka xarimay wiiro maaragtay uga naahiyey waxaa ka mid ahaa inuu u sheegay yani wardad yoorgiigiina iyo cirdigiina iyo xoolihiina xaaraan weeye waa idinka xaaraansan yihiin waa idinka xaaraansan yihiin ka cirdikiyoga timaada fii baladikum ayaa fii shaari timaada sida beledkiinaan iyo maaragtay maalintiinaan ay maalin muxarama u tahay oo in xaaraan lagu soo banaanayn oo beledkiina beled muxarama u yahay in xaaraan lagu soo banaanayn oo shaariku u yahay maxaa lagaa shahrigii xajka iyo maalintii maaragtay yowm alxaj iyo beledkii oo ah maaragtay beledullahi xaram intaasoo dhan nabigu ku bayaaniyey yani bayaan laa yadacu shakan bayaan aan wax uu ka tegayo aan la arag ama wuxuu reebaya la arag oo dhiigga sidiisaba biayi wajha lagu daadiyo dhiigga muslimka waa xaaraan marka haddii caado xun iyo maaragtay ictiqaad faasida uun la sii jirana waxa weeye waa kasii daran yaha weeye oo waxa biqadri ictiqaadkaasi waxa uu keeni karo ayuu gaarayaa oo hadduu kufri keeni karo kufri uu rabmaayo marka waa in laga digo oo la taa- waxaa laga yaabaa dadkaan oo dhan inay kaalin ka qaataan ulaha mid laga soo iibsado warmaha mid laga soo iibsado maaragtay bibiyaha mid laga soo iibsado mid maaragtay safari u taga oo maxsiyadii soo fiirsanaya xitaa waxaas macsiya lasoo fiirsana waa maxay macsiyada haddii maaragtay aan aadan rogi karin oo aadan u tegin inaad guulido maaragtay meesha macsiyada lagu hayo inaad ka cararteen ood ka dheeraato haddaadan guuli karin lafasogeysigaa haddaad maaragtay waa inaad kaarisay noqonaysaa oo aad ka qayb gashay oo aad sawaadkooda baylay ahlu macsiyada iyo ahlu ahlu baatilka ama aad maaragtay ricisiga marka ayu tacaawun oo lala galo wuxuu noqonaya atacaawun cala alismi waalcudwaan tacaawun laysugu kaalmeeyey ismi iyo cudwaan laysugu kaalmeeyey ayuu noqonaya xaaraana wada laa tajib xurmat maaragtay xaaraanimadiisa iyo maaragtay fasaadka uu yahayna wax ka yani shak ku jira maaha wabilahi
وحكام معرفين ومعرفين كافرين إلى أرض الكافر وصلاة الشيوخ لله وغنى الكلمة ويأكل التشيوخ ويأكل عن الإمام كريم من العلماء أكما في أربع مرات وحق معي الإجراء ونفعت من دون يوم عن الشيوخ
بسم الله الرحمن الرحيم geedkan waxaa kala leeyahoo la cuno runtii waxaala aada u xun oo waxaana suurtala ah inay tahay sideedaba wax mustawrad ah oo maaragtay laga keeno gaalada laga keeno kuwaasna idris kenya iyo etoobiya laga keenaa soomaalida in lacag adagay ku bixisaa waxay ku weysaa diinkoodii iyo dadnimadoodii iyo sharaftoodii iyo kuwaas waata sideedaba waa wax mukasif ah oo maaragtay la yaqaano oo dadkii cunay oo jariiqay ay ka hadleen culimmadii kitaabay ka qoren dadkii ugu horreeyey waxaa ka mid a axmed ibn xajar alhaytami risaale khaas uu ka qoray khaaska cunidiisu inay xaaraanta rag kaloo fara badanna way ka qoreen culammada marka islaamka waqtigan joogtayna waxay isku khilaafsan yihiin waa xaaraamnimadooda inuu marka mufasir uu yahay ama si uu maarata muskil u soo galo yay maaragtay wala ajireen waa la isku khilaafsanay شجرها عندهم عن شكلها أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ذكر الله والصلاة إذا تمارك تجويد أما الصلاة ما عرف جلب جلبة الوقت يوم العلاج وقت دكنا يا رسول الله يوم الجوم أما وقت يوم ما عرف تبعنا أما أقول كل يوم أقول دكنا فإذا عشان شد الصلاة أقول دكنا مرة جاء تلو قد يهونا يمر ما عرف هرجع الوقت وبحاجة ما تجرب marka waa aada u koorsan waa caado aada u xun waktiga dadka ka dhamaysay maalkooda ka dhamaysay waa israaf iyo tadbiir baa ku jira shakilo kuma jiro ciyaalkiisiiyo baahan oo maarata islaanta ay ku qaybinayso oo waxay cunto aanay haynin iyo isagu wuxuu raadsanaya qashinka fudud waana nasiibada runta xataa mamarkiisa iyo muuqaalku wax fiican maaha qofkii alla uu shartay ee alla uu maarata karaameeyo bani aadamka ahaa ee waxaa arkaysaa xayawaanka shibaha xagaar cunaya laanta runtu soo qaato saas u cunaya marka waana dogaro oo maar xayawaanku uu ku shabahay xoolihiisu waa tadhiiriyey mufasirkaa maaragta wa xaaraanta ah wuu isticmaalay salaadiisi iyo maaragtay diinkiisu waa ku dheelay dadka xunuhu la saaxiibayen inay sabab ugu noqotaa marka masaajidka qaadka xunigeedu waa wax tirada ka badan wax la soo koobi kara maaha marka haal maaha kakala qofku waxaa rabaa inuu cajiimo yeesho alla uu ka cabsado si mustaqbalkiisa ugu hagaago inuu maarata cajiimo xoog u yeesho oo niyad adag u yeesho oo uu ka go-o masaalijta xuxuna uu ka fogaado iyo meelaha dadku xuxuna ay jeedaan sida wanaagsan uga socdo wabillahi tawfiiq
أخيرا بسم الله الرحمن الرحيم أخيرا علينا الله ما رزقنا الشباب والأمة الإسلامية في هذه المرحلة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ummadda cumuum ahaan waxaan ugu naseexaynaynaa ina ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa ay u soo laabtaan diinta ilaahay in loo soo laabto diinta ayaa khayrka ilaahay maaragtay adduunyada najaadkooda la adduunyadooda adduunyo iyo midda aakhiro labaduba inay ku jiraan marka diinta in loo soo laabto oo xawdo saxiixa oo kulaarado saxiixa oo diintii saxiixa ahayd oo loo soo noqdo oo waxa dhibaatada lagu haya aan jawaabno asalkeedu meeshay noogu yimaadeen maxaa yeelay dhibaatada maanta soomaaliya ku jirta ama na haysata ma aha wax oo maaragtay ilaahay uma dulmiyo addoommadiisa wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid ilaahay addoommadiisa ku dulmiyo ma waxaan kasbanno weeye waxaan shaqaysanno weeye dhibaato maaragtay dhibka annagu aan geysanay iyo durinta aan geysanay ayayna noogu dhacday وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم على أساس الله سبحانه وتعالى وحي إذا مصيبة أو مصيبة وواحد يجي آت شقيتين ولي إلهي سبحانه وتعالى ويعفو عن كثير واحد لو دافع ولن يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرهم من دافع haddii dadka waxaa la qabteen oo dhan loo qabanaayo dhulka korkiisa wax socda lagama tageen saasuu ilaahay leeyahay dhulka korkiisa wax ku raadinaya loogama tageen oo waxoo dhan waa la halaagi lahaa dhammaantood marka ilaah cilmigiisa iyo dulqaadkiisa weeye waxa aanu ku joogno waxa dhibaatadu ay noogu dhacdayna waxa weeye inta ilaahay nagu asiiyey oo nalagu qabtay oo maaragtay tafaruqa ah oo maaragtay fawdada ah oo maxaa tidahdaa abaarta ah oo cudurada ah oo cudurada dhan kastaba ah waxa weeye waa diinta weyi oo aan ka fogaano weeye iyo xaqii oo aan ka fogaanay xaqa ha loo laabo ilaahay aan u laabano subxaana watacala ilaahay ha loo toobad keeno cawdo saxiixa islaamka ha loo laabo kasha sunnada ahaa oo kitaabka ilaahay subxaana watacaala iyo sunnadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo salafu saalixi sidii xaqa ay uga fahmeen ku kooban waa in loo laabto weeye islaamkaas in loo laabto weeye oo dhammaantay oo islaamka laabashada cawdadiisu ay maaragtay loo laabanaya cibaadaadkeeda ay gato cibaadaadkeeda aan islaamka ugu laabanno oo mucaamalaadkeeda iyo hadda waxaan joognaa suuqa meesha mucaamalaadka lagu kala mucaamalada wax lagu kala qadanayaan joognaa mucaamalaadkeeda waa inaan islaamka u celino wey oo beeca iyo shiraha iyo maaragtay daynka iyo raanta iyo wicirka iyo wixii mucaamalada oo dhan islaamka in loo celino wey oo maaragtay ayna noqonin qof la arkaaba sidee wax kugu dadka ganacsadayaasha ah sidee wax kugu soo galaan oo sakarkiisa usan noqonin say wax kugu soo galaan ilaa beeci intuu xagga dhaafay hadda sida goorta laga sheegaayo dadka biniaadanka oaya ganacsada aan marayna hadda marka waa inay soo laabato oo beeca sharciga waxgabashadii sharciga ah sidii sharcigu uu ahaa waa in lagu laabto weeye oo ilaahay beecayaga ku xadidno cawdada beecayaga aan ugu laabano oo cibaadadeeda aan ugu laabano ilaahay ugu laabo oo akhlaaqda wada iyo maaragta akhlaaqda wanaagsan aan ugu laabano oo maaragtay diinta ilaahay sirgelinteeda iyo baaficidooda aan ugu laabano xaqa ugu laabano waa inaan ogaano diinta ilaahay diintaani cid kale jugayna male adinkaa laydinka rabaa inaad baafacdaan adinkaa laydinka rabaa inaad maaragtay jirgelidaan adinkaa laydinka rabaa inaad ku dhaqantaan adinkaa laydinka rabaa inaad xaqa wixii aad ka fahamtaan oo xaqa dadka ugu yeertaan marka waxa weeye taasaan maaragtay guud ahaan ayaan isu dardaarmaynaa aanan maaragtay jeedinahaa duuduub ahaan wabillahi tawfiiq wasal allah calaa nabiyina maxamed wala bismillahi raxmaan raxiim walaalkii waa noo dhameeyey nasiixada khayr allah siiyo waxaan ku dari lahaa uun in aada looga digtoonaado dacawaadka aan maara maalmahan maqlayno oo dadkii la isku horinayo la leeyahay meeshaa lagu shiraayo kenya ah waxaa ka soo socdaa waa gaalnimo waa kufri waa kada waa sinka waa kaynka hadda aan u qoryo qaadano aan abaabulno aan maaragtay dagaal ku diyaarino waana sii dara runtii qofkii maaragtay alle wuxuu ku waajibiyey waxyaaba barbamaa kamida awood u yeelan ee bacdigiisu iska muuqanayo kan adduunyada xitaamada wixii adduucadu guraba hadow loogu talagala lafteeda la garanaayo gurab sida ay tahay iyo maaragtay wax sida ay tahay in maanta la yidhaahdo wax imaan doona oo rayb oo waxiyiin aan la garanayn oo aan u caddayn annagu waxaan kuusannahay in maarata alcalli walcaqdi badan ay meeshaa jiraan oo badana waxa mudgoodi ay tahay xukun raadis iyo maaragtay kuraab kala qayb ee annagu maarata ismalihiid waxaan soo qaranahay dadku meeshaa jira kulligood waddankiini ha lagu duulo diinkii ha laga baaba'so gaaladii lamid noqdo taas waa isaacatu wan bilmuslimiin bay noqonaysa mana aha taas maaragtay wax saxa ma ah dadkan caamada ah iyo maaragtay dadka maaragtay xormada ay u yaqaanaan wax badan ba alle uu ku xifdiyo oo diinkan annaga saas buu noo soo gaaray iyagoo bacdu iska jira dahli iska jira saas bay u maaragtay u xifdisan jiray diinkooda marka in layidha ama ku waraysaba xukmi la rumo waxaan weli ansi rasmiga loo arag ama wanni xumo iyo malxumo ziyaada inta la sameeyo saa layska xukumo in wuxuu noqon doonaa aada ogey ma muslina u noqon doonaa ma gaal u noqon doonaa maahiyadiis maxay tahay ma wax doonimada ay dalbanaysaa ma wax maaratay rabaan si yeelaya aan kala cadayn in maanta la yidhaaho wax unus meesha ku yimaado waa cadowgeenna aan maarat la dagaalano macniheedu waa maxay si tankii hala sii huriyo waxaa dhici karta nabadeeda waxka la haystay in la waayo way ka sii daro waxaa dhici karta wixii diin sheeganaya kulli mar inna wada baabas waa laga xog badan sirkuwa jira waa isaga jirna intalaysu sheega maa marka in fitan hor allah hadda la oogo oo laga shaqeeyo oo maaragtay dadki la abaabulo oo la istiqfaaf lagu sameeyo oo la firo wax maaragtay sharci islaamku uu tashjiicinayo ma aha dadka dimaagooda allaha looga cadsado wixii maslaxahu maaragtay rasmiya oo cad oo mafsadadooda ay maaragtay muxan tahay in marjuux ay tahay uun ha lagu dhaqaaqo yani dhicin wax iska hawtilhanaba iyo in maaragtay sidii rabo laska yeelo oo dad dana leh ay maaragtay ku danaystaan dadka diinka sheeganayo marka arrimaha noocaas oo kale aada looga fiirsado yaan maaragtay ugu degdegin diinkiina iyo noloshiina wax ilaashada wabillahi tawfiiq جزاهم الله خيرا
فإن شاء الله تعالى ينبغي من الأنصار من الذين وفقهم الله مرشد وفقهم مع الذين يتوكلون فمثل الذين يدعون علينا على الذين يدعون ان يكون على اوصانا ايضا هذا من التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين